بsم الlh الرحmn الرحيم الحamdu للh رb العاalمين وصلى الله وsلم وbارك عlى نبيinا mحمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين qال المؤلف رحimه الله bab الأسmاء الcاamiلة cmل الفعل اعlم أna أصل الcmل للأfعاal وycmل cmل الفعل min الأسmاء سبcaة qaala raximah اllah baabu الأsmaaءi wuxuu baabu yahay magacyadii magacyadaasoo alcaamilati camal falaysa camala alficli ficilka camalkiisa baabkani wuxuu ku saabsan yahay asmaa u shaqaysa sida afcaashu u shaqayso asmaa camal falaysa camalka uu samaynayo ficilka mid la mid a macnaheedu waxa waaye faacilna way qaadataa mafcuulna way qaadataa wuxuu yidhi iclam ogow anna asla alcamali asalka camalku lilafcaali afcaashu u sugnaaday taasi waa asalkii wey waxaad ogaataa asalka camalka afcaal baa iska leh iclam ana alasla-anna asla alcamali camalka asalkiisu lilafcaali afcaashu u sugnaaday wayacmalu waxaa camal falaya marka camala alficli ficilka camalkiisa waxaa camal falaya min al asmaa'i xagga asmaada camalka ficilka waxaa camal falaya sabcatun toddobo toddoba asmaada ka mid ah ayaa waxay camal falaysaa camalkii ficilka al awalu midka ugu horeeya ee toddobadaa ka mid ah almasdaru waa masdarka bishardi an yaxulla maxallahu ficlun laakiin waxaa shardiya an yaxulla inuu dego maxallahu masdarka booskiisa inuu dego ficlun ficil macnaa inuu degi karo wey ficilkaasoo maca an an maceeda ahaaday aw maca maa ama ficil maa maceeda ahaaday oo maa la socda waa inuu booskeeda degi karo naxu yucjibunii waxaa i cajab gelinaya darbuka garaacaaga saydan aada garaacayso ay an tadriba zaydan ee waxaad dhihi kartaa yucjibunii an tadriba zaydan waxay cajab geliyey inaad zayd garaacayso wa naxwu yucjibunii waxa i cajab geliyey darbuka zaydan ay maa tadribuhu maa tadribuhu maadan aydan masdariye waa yacnii garaaca iyo dilidda aad dilayso ayaa i cajab gelisay caamilka koowaad ama isimka koowaad ee ka mid ah min alasmaa'i alcaamilati camala alficli waa isimka la yidhaahdo almasdar masdarka waxaa asiga loogu hormariyey maxaa yeelay waa midka ficilka laga soo ishtiqaaqo laga soo qaato hadda ka hor waxaan soo marnay inuu khilaaf ka jiro ma ficilka asala mase masdarka asala ishtiqaaqa reer basra waxay qabaan in masdarka asal yahay afcaashana ay yihiin kuwa laga soo qaato masdarka reer kuufana waxay qabaan inuu ficilku asal yahay masdarkana laga soo qaadanayo ficilka waxaa marka masdar halkan loo soo hormariyey oo isim faacil iyo isim mafcuuliya looga soo hormariyey waxaa qayb ka ah lianna alficla mushtaqun minhu maxaa yeelay ficilku waa mid laga soo qaatay oo laga soo dhambashay masdarka ficilku wuxuu ka yimid masdarka sida saxiixa ah waana madhabulbasriyiin masdarka markaa markuu camal falayo camal alficli shiiqu hal shardi buu u sheegay shardiga waxaa waay booska masdarkan waa inuu degi karo ficil an wata ama ficil maa wata an yaxulla maxallahu ficlun maca an waxaa tan lagu qaydayaa iidaa uriida bihi alistiqbaal haddii loola jeedo alistiqbaal aw ilmudiy alistiqbaal aw ilmudiy haddii loola jeedo istiqbaal awilmudiyi ama maadinimo loola jeedo markaas waaye markuu ficilka an wata booskeeda uu degayo masdarka markuu ku saabsan yahay wax tegay oo maadiya ama uu ku saabsan yahay wax mustaqbalehee soo socda booskiisa waxaa fadhiisan kara ficil maca an ah ow maca maa buy ow maca maa ayadana waxaa leedahay idaa uriida bihi alxaal waa haddii xaaladda markaa la joogo loola jeedo idaa uriida bihi alxaal ayaa ficil maa wata booskeeda fadhiisan karaa idan masdarka shardiga shiikha uu noo sheega uu ku shaqaynayo waxa waaye in makaankiisa iyo booskiisa uu degayo ficil an wata ama ficil maa wata ficilka an wata markuu booskiisa degayo waa goorma waa markii masdarkaasi maadi loola jeedo macno tegay macnaha ama mustaqbaloo istiqbaalo macno soo socda ah markaasaa ficil maca an booskiisa degi karaa oo waxaa leedahay maalan yucjibunii darbuka waxa i cajab geliya garaacaaga zaydan aada garaacayso ay an tadriba zaydan amsi aw qadan saasaa usoo qadaraysa garaacaaga zayd aada garaacaysa amsi shalay shalay soo maadi ma ow qadan ama berri berrina waa maxay waa mustaqbal macnaha saasuu ximbaarsan yahay markii an ficil an watahay booskiisa uu degayo macno maadi amaama macno mustaqbal uu ximbaarsan yahay oo waxaa leedahay yucjibunii waxay cajab geliyay darbuka zaydan garaaciddaada zayd aada garaacaysid amsi aada garaacday ow qadan ama berri aada garaacayso waa markii ficil maca an wata aad rabta inaad booskiisa dhigto ficilkan marka maca an wata markaad booskiisa dhigto horaan waxaan u soo marnay anta masdaryada ah ficilka ay gashay iyo ayadaba in masdar lagu awilo soo maaha sidaan unbuu ku soo noqon markaad tidhahda maalan yucjibunii an tadriba zaydan waxaa i cajab gelinaya inaad zayd garaacdo antaasi waxay gashay waxaan ku awilaynaa masdar maxaa noo soo baxaya yucjibunii darbuka zaydan yucjibunii darbuka zaydan masdarkan marka darbuka zaydan waa masdar yacmalu camala ficli wuxuu camal falay ficilkiisii camalkii ayuu shaqeeyey yucjibunii waa ficil mudaaric iyo mafcuulkiisii wey nuuntu waa nuun lwiqaaya yucjibunii darbuka darbu waa faacilkii yucjibunii ficilkaas faacilkiisa wey waana masdar yacmalu camal alficl masdarku waa mudaaf kaafkuna mudaaf ilayhi waay kaafkan mudaaf ilayhiga waa min waa min baabi idaafati اlmasdar ilaa faacilihi darbuka kaafkaasi waa faacilkii oo loo idaafeeyey masdarka loo idaafeeyey waana noo imaan doonaa masdarka in badan faacilkiisa waa loo idaafeeya mararka qaarna mafcuulkiisa loo idaafeeya laakiin in badan faacilkiisa loo idaafeeya qur-aanka xataa tusaalooyina nooga imaan doona mudaafi ilayhigan wuxuu yaallaa fii maxalli rafcin oo faacilkii masdarka wa zaydanna muxuu noqonayaa waa mafcuulkii masdarka idan masdarkan wuxuu ficil qaba lahaa buu qabta soo ma faacilna waa qaatay mafcuulna waa qaatay wanaxu yucjibunii darbuka zaydan ay maa tadribuhu kanoo kale maa tadribuhu booskiisa fadhiisan kara maxaa la soo qadarayaa yucjibunii waxa i cajab geliyay darbuka zaydan alaana al'aan soo xaal ma ah macno xaaluu tusinayaa markii maa tadribu booskiisa fadhiisanayso waxaa i cajab geliya garaacaaga zayd hadda aada garaacayso hadda waa xaaladda la jooga way wa huwa masdarku halaatatu aqsaamin saddex qaybood wey masdarku waa saddex qaybood mudaafun masdar la idaafeeyo waa ka hadda tusaalaha ku soo marnay wa munawanun iyo mid lala tanwiininayo oo la laba shaqlayo wa maqruunun bial iyo mid al ay la xiriirsanayso mid lala xiriiriyey al saddexdaasaa masdarku u qaybsamaa fa icmaaluhu masdarka in la camal siiyo mudaafan xaaluu yahay mid la idaafaynayo ayaa akharu ka badan min icmaali اlqismayni labada qaybood oo kale camal siintooda kalmihaalayni sidii labadii tusaale ee aan soo marnay shiikhu markuu masdarka saddex u qaybiyey ayuu wuxuu rabaa camalka say ugu kala badan yihiin saddexda inuu kuu sheego masdarku mar waa mudaaf tusaalooyinkan soo aragnaya tusaale u ah mar waa munawan munawan mar haddii la yidhaha tanwiin miyaa jirta ma idaafaa jirta haddii mar tanwiin la sheego idaafa ma jirto waa munawan midka saddexaadna waa maqruunun bial al ayaa la xidhiirta saddexdaasaa masdarku u qaybsamaya midka ugu horeeyee ah masdarka mudaafka ah ayaa ugu badan xagga camalsiinta xagga camalsiinta waxaa laga wadaa inuu faacil iyo mafcuul qaato kaasaa ugu badan fa icmaaluhu ay fa icmaalu lmasdari masdarka camalsiintiisa mudaafan xaaluu yahay mid la idaafeeyey ayaa akharu ka badan min icmaali lqismayni camalsiinta labada qaybood labada qaybood oo laga badan yahu sheegaya waa labadee waa markuu munawan yahay iyo markii al ku jirto kalmihaalayni sidii labadii tusaale buu yidhi labadii tusaale waa labadii aan soo marnay wa ka qowlihi tacaalaa iyo alla qowlkiisoo kale waya uu leeyahay walowlaa dafcu llaahi nnaasa walowlaa dafcu llaahi haddaysan jiri lahayn allaah celintiisa annaasa dadka uu celinayo oo qaarkood qaarka kale uu ku celinayo la fasadat alard arlada waa fasahaadi lahayd walowlaa dafcu llaahi dafcu waa masdar masdarkan waa mudaaf dafcu waa mudaaf allaahi lafduljalaalahaasi mudaaf ilayhi waa isla markaasna muxuu yahay lafduljalaalaha faacilkii masdarka waa annaasa waa mafcuulkii waa annaasa waa mafcuulkii marka waa min baabi idaafati almasdari ilaa faacilihi waa masdarkii oo loo idaafaynayo faacilkiisi loo idaafaynayo annaasana waa mafcuulkii marka sidaan ayuu ku badan yahay masdarka sidaan uu ku badan yahay qur-aankana meelo badanuu uga jiraa masdarka oo la idaafaynayo lana camal siinayo wa camaluhu camalsiintiisa wa camaluhu ama camalkiisa masdarka uu camal falayo munawanan xaaluu yahay mid la tanwiiniyey aqyasu ayadaa qiyaasnimo badan buu yidhi tii hore waa akharu camalan tanna waa aqyas in la idaafeeyo camalkaa ku badan in la tanwiiniyana ayadaa qiyaaska ku xoog badan qiyaaska ayadaa ku xoog badanoo shaygu markuu faacil iyo mafcuul qaadanayo asalka inaan la idaafeyn waayo ficilisimkan hadda wuxuu camal falayaa soo lama dhihin camal alficli ficil ma la idaafeeya yaa idan midka ficilka shabihi og ayaa qiyaastan u dhow maadaama camalka uu qabanayo camal alficli ay tahay shaqadii ficilka maadaama uu qabanayo midka ficilka shabahaadiisa u dhow ayaa qiyaaska u dhow in marka yani idaafadii laga daayo waa qiyaas laakiin ayada laftirkeeda cillo kalaa ku timid oo ficilka haddana lama tanwiiniyo soo maa hadduu xagga idaafa la'aantii ka dhowaaday meel kale ka fogaadayo waa tanwiintii calaa kulli xaal idaafada xagga camalka ayadaa ku badan tanwiintan waxay ku badan tahay markuu munawan yahay dhanka qiyaaska waayahay naxwu aw itcaamun fii yowmin dii masqabatin yatiiman aw icaamun owdaani waa xarfu cafin waa soo marnay ow inay xuruufulcadfiga ka mid ahayd horaan usoo marnay icaamun waa macduuf oo waxaa lagu cadfayaa faku raqaba faku raqabadii ka horraysay ayay ku cadfan tahay walmacduufu cala almarfuuci marfuuc wey ow icaamun quudin ow quudiyo fii yowmin maalin dhexdii fii yowmin waa jaar majruur ku tacalluqaya icaam dii masqabatin dii waa sifatun lilyowm maalinkay sifo u taha fii yowmin maalin dhexdii maalinkaasoo dii masqabatin ay dii majaacatin gaajo u saaxiiba maalin gaajo u saaxiiba dhexdii yatiiman quudin uu quudiyo yatiiman agoon yatiiman waa mafcuulkii icaam icaam waa masdar min acama yucimu iطcaaman aliطcaam waa masdar masdarkan waa munawan ma aha mudaaf alna kuma jirto mana tanwiinsa mana idaafa isna waa munawan wuxuu camal falayaa camala ficlihi faacilkiisa aaway faacilkiisu halkan waa ka maqan yahay waa la soo qadarayaa ow iطcaamuhu ow iطcaamuhu quudintiisa waa insaankii laga soo sheekaynaye insaankaasi quudintiisa fii yowmin maalin dhexdii uu quudinayo maalinkaasoo dii masqabatin gaajo u saaxiiba oo uu quudinayo yatiiman agoon waxa la quudinayaa waaye marka yatiiman waa waa mafcuulkii yatiiman yatiiman waa mafcuulkii iطcaam wa camaluhu masdarka camalkiisu uu camal falaya maqruunan xaaluu yahay mid lala xidhiiriya bial shaadun waa shaad buy asoo al ku jirta inuu shaqeeyo waa shaad qiyaas ma ahan oo arrin laga fiican yaha macnaa fi lqiyaas waa shaad wuxuu ula jeedaa samaac ahaan waa la maqlay carabti waa laga maqlay ayagoo ku hadlaya laakiin qiyaas ma ahan in masdarkii asigoo ali ku jirta uu camal falo arrin qiyaasa ma ahan laakiin waa arrin samaaca oo wax yar laga maqla carabta in badan xataa lagama maqal isticmaalkooda isticmaalaan asoo ali ku jirta inuu shaqeeyo aad buu u yaryahay ka qowlihi ay ka qowli shaacir ضaciifu الnikaayati acdaa'ahu yakhaalu اlfiraara yuraakhi اlأjal wuxuu yidhi ضaciifu الnikaayati ay huwa asiga nin buu caynayaa ضaciifu الnikaaya waa mid dhaawiciisu ou taag daran yahay ou dhaawacayo acdaa'ahu cadowgiisa dhaawaca cadowgiisa uu dhaawacayo waa miduu aad u taag daran yahay yakhaalu wuxuu u maleeyaa alfiraara cararka wuxuu u malaynayaa yuraakhi inuu dib dhigayo al ajala ajasha in la cararo inay ajasha dib u dhigayso u haystaa buu yidhi fulaynimadu wuxuu u maleeyaa buu yidhi in lagu sii noolaanayo adduunyada oo hadduu qofku cararo inuu nafta u badbaadaysa sidaasuu u malaynayaa ninbuu wuxuu ku caynayaa inuu fulay yahay markii saaxada dagaalka layskaga hor yimaadana cadowga dhaawac badan uma geysan karo cadow ma dhaawici karo maxaa yeele waa baqaya ma taqadumayo ma hormarayo ee gadaaluu maraya marka ugu dambaysana cagahoo wax ka dayayaaho waa fulay wuxuuna u malaynayaa cararka la cararayo inay ajasha dib dhigayso oo adduunyada muddo lagu sii noolaanayo maculaan arrintu sidaa ma ahan buu leeyahy oo ninkii dagaal galay ninaan dagaal galinba ajasha waa loo siman yahay waa la wada dhimanaya laakiin ninkan waa nin daciifa saasuu ku caynaya wuxuu yidhi daciifu nikaayati ay huwa asigu daciifu nikaaya annikaaya waa aljiraaxa waa dhaawaca nikaayadu waa dhaawaca cadowga la dhaawacayo huwa asigu daciifu nikaaya waa mid dhaawiciisu uu taag daran yahay ou dhaawacayo acdaa'ahu cadowgiisa cadowga dhaawaca u geysanayo waa miday taag darantaho liita yakhaalu ay yadunnu wuxuu u malaynaya alfiraara cararka yuraakhi yuraakhi bimacnaa waa yuakhir yuraakhi macnaha waa yuakhir wuxuu u malaynayaa yuraakhi ee yuakhiru inuu dib dhigayo al ajala ajasha inuu dib dhigayo ayuu u malaynayaa shaahidku hadda waxaa weeye annikaayati acdaa'ahu annikaaya waa masdar oo ficilka nakaytu masdarkiisa wuxuu yahay nikaaya annikaaya al baa la geliyay hadda masdarkii soo maa masdarku waa masdar lala xidhiiriyey al haddana waa camal falay acdaa'ahu waa mafcuulkiisii wey daciifu nikaayati acdaa'ahu acdaa'a waa mansuub soo maaha waa mafcuulkii nikaayada annikaaya marka faacilna waa qaata mafcuulna waa qaata faacilkiisu waa ku asturan yahay daciifu nikaayati waa huwa ninkii u noqonaysaa acdaa'ahuna waa mafcuulkiisi arrintaani marka waa shaadoo ma badna waa arrin aad iyo aad u yar daciifu nikaayati acdaa'ahu beydkaasii abyaadda la midka ayaa u tusaale ah qaala raximah اllahu ahaani ismu lfaacili ka daaribin wa mukrimin halkaa waxaa uga soo baxnay masdarka iyo sida masdarka oo u camal falayo iyo shardiga loo shardinayo culammada qaar shuruud badanay sheegaan qaara ilaa siddeed shardi sheegay inuu masdarku ku shaqaynayo shiiqa meequu nooga sheegay siddeeddaasi yaa hal xabbuu nooga sheegay meeqaa dhiman toddobaa dhiman ugu muusan talagelin inuu noo sheego maxaa yeele weli meeshii lagu sheegi lahaa maanan gaarin insha allah qadrigii meelahaasaa loogu tegaya asaa sideeddaba sheegaya wuxuu yidhi ahaani midka labaad ismulfaacili isimka faacil wey ka daaribin sida daarib wa mukrimin iyo mukrim daarib waa isim faacil mukrimna waa isim faacil labaduba isim faacil wey isim faacil magaca ah ismulfaacil faacil iyo daarib waa isla yihiin soo maa laakiin faacil iyo mukrim isma laha marka lafdiga faacil maadaama isticmaalkiisu badan yahay asaa loogu magac daro isim faacil sidaasaa loo yidhi wa ilaa isimka faacil wasniga faacil keliya kuma yimaado daarib waa calaa wasni faacil qaatil waa la mid laakiin mararka qaar muxuu ku imaanaa sida mukrim oo kale ku imaanaa maxaa la qaalib yeelay marka kuwii ku imaanaya calaa wasni faacila la qaalib yeelay magacoodii baa lagu magacaabay isimkii faacil oo saasaa waxaa loo yidhi alismu alfaacil ismulmufcil lama dhihin asagoo markaa mukrim la fiirinayo maadaama faacil isticmaalku ku badan yahay kaasaa la hormariyay daarib iyo mukrim mukrim min akrama laga keenay akrama meeqa xarafay ka koobantaha afar weeye soo maahan masder isimkeeda faacil wuxuu noqonayaa mukrim ayuu noqonayaa daaribna waxaa laga keenay min daraba daraba meeqa xaraf waaye saddex idan isimkeeda faacil daaribuu ku imaanaya insha allah sarfigaa loogu tegi doonaa sarfiga inta badan ka hadla waxyaabaha noocaana iyo sida ay ku noqdeen calaa kulli xaal annaga hadda shaahidkeenna waa mid naxwi meeshaan uga soconno iyo danteenna eh isimka faacil ka daaribin wa mukrimin markuu shiiqa kugu tusaalaynayo wuxuu rabaa inuu ku fahamsiiyo weligaa daarib keliya inaadan daba joogin ee uu jiro midaan wasniga daarib ku socone mukrim iyo wixii la mida ku imaanaya mukrim munطaliq mustakhrij waxaasoo dhan waa isim faacil waayahay fain kaana hadduu yahay isimka faacil maqruunan bial mid al la xidhiirta hadduu yahay camila muطlaqan waa camal falayaa muطlaqan muطlaqan wuxuu ula jeedaa ama maadi ha loola jeedo ama xaal ha loola jeedo ama istiqbaal ha loola jeedo xagga zamanka wax tegey iyo wax soo socda iyo wax xaadiroo wakhtigiisa la joogo saddexdaas ma ka baxayaa zamanka zamanku saddexdaa kama baxo saddexdaas mid kal rabaha laga wado isimka faacil hadday al la xidhiirto camila muطlaqan waa camal falaya muطlaqan naxwu haada daaribu kani waa midkii garaacay zaydan zayd amsi shalay aw ilaana ama hadda aw qadan ama berri soo ma jeedid saddexdiiba midkou raba ha tusiyo ama al'aana dheh oo xaal ula jeed ama amsi dheh oo mustaqbal ka wad yacni maadi iyo wax tegay aw qadan dheh oo mustaqbal ula jeed oo isku mid mutlaqanta macnaheedu waa sidaas marka kelimadda mutlaqana wuxuu ka wadaa way furanta way camal falaysaa mutlaqan wax qayda kuma xirna la dhihi maayo waa waxay camal falaysaa markii xaal la joogo ama mustaqbal la joogo la dhihi maayo waayahay wain kaana haddii uu yahay isimka faacil mujaradan min al mid al laga dhartiray hadduu yahay camila bishardayni laba shardi ayuu ka camal falaya kownuhu lilxaal aw ilistiqbaal wuxuu ku camal falayaa ahaanshihiisa oo u sugnaanayu ahaanaya lilxaali xaaladda markaa la joogo aw ilistiqbaali ama mustaqbalka maxaa ka baxay meesha yaa maadigii baa ka baxay aa soo geli maayo asiga isimka faacil markuysan al ku jirin ou camal falayo wuxuu u sugnaanayaa xaal ama mustaqbal haddaad aragta isim faacil alna aysan ku jirin maadina looga hadlayo ma camal falo ma shaqaynayo mana shaqay karo wuxuu ku shaqayn karaa inuu xaal ku saabsan yahay ama istiqbaal uu ku saabsan yahay waa hadduu alka maran yahay waayahay shardigaas koowaad kaas waa shardiga koowaad shardiga labaad waxaa weeye waictimaaduhu iyo isimka faacil inuu ictimaado calaa nafyi nafyi inuu ictimaado aw istifhaamin ama istifhaam inuu ictimaado aw mukhbarin canhu ama inuu ictimaado mid asiga looga khabrayo inuu ictimaado oo asiga khabar oo u noqonaya macnaha aw mawsuufin ama mid la sifeeyey inuu ictimaado meeqa waa ictimaadka uu sheegay afar waay waxaad dhihi kartaa waictimaaduhu calaa waaxidin min arbaca shardiga labaad waxaa leedahay ictimaaduhu calaa waaxidin min arbaca waa inuu ictimaado waaxid ka mida afar hal ka mida afar inuu ictimaado wey afartu waa maxay marka oo la leeyahay hal ka mida afar waa inuu ictimaado waa nafyi ama istifhaam ama mukhbarin canhu ama mawsuuf afar soo maaha afartaas mid ka mida inuu ictimaadona waa shardi inuu ictimaado alictimaad waxaa laga wadaa inuu cuskado markuu cuskado wuxuu ku gaarayaa inuu camal falo inuu camal falo ayuu ku gaarayaa tusaalooyinka waa kuwaana waxaa leedahay naxwu maa daaribun zaydun camran maa daaribun zaydun zayd ma ahaanin mid garaacay camran camar mid garaacay ma ahaanin isimka faacil maxaa ka hormare yaa nafyi baa ka hormare ictimaadka waa nafyigaas nafyigaas uu ictimaaday kow wa adaaribun zaydun camran adaaribun zaydun zayd ma yahay mid garaacaya camran camar maxaa muxuu ictimaaday istifhaam wa zaydun zayd daaribun waa mid garaacaya camran camar mukhbar canhu mukhbar canhu maxaa loola jeedaa bimacnaa mubtadow ictimaadaya asaa khabar noqonaya laakiin muxuu ictimaadayaa mid laga khabrayo waxa laga khabrayaa waay yaa mubtadaa laga khabraa soo maaha idan mubtaduu ictimaadaya asigana khabarkii buu noqonaya wa zaydun daaribun camran zaydun waa mubtada daaribunna waa khabarkii hadduu khabar noqday muxuu ictimaaday ictimaadka waxa waaye inuu ictimaaday zaydka oo mubtadihii ah macnaa asigaa khabar noqday saasuu ictimaad ku helay camranna mafcuuli bihigii wey faacilkiisii aaway daaribun waa damiir mustatira oo huwa ah oo asiga u noqonaya kaana waa ictimaadkii in laga khabro ah muqbar canhu marka macnaha waxa waaye inuu asiga khabar noqdo mubtada uu khabar u noqdo waayahay kan afaraad waa inuu mawsuuf noqdo soo maahayn wa marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo daaribin garaacaya camran camar awa mawsuufka hadda daarib miyaa mawsuufa mase waxaa mawsuufa rajul mase camr rajula mawsuufa mawsuuf macneheedu waa mancuut waa midkii la nactiyeynaya la sifaynaya marartu birajulin nin baan soo maray ninkaasoo daaribin garaacaya camran camar garaacaya daaribin waa sifa lirajul mawsuufku uu ictimaaday marka hadda inuu asigii sifo yahay mawsuuf uu sifo u yahay ayuu ictimaaday afartan mid ka mid ah inuu ictimaado waa shardi marka isimka faacil haddaan ali ku jirin labadan shardi mid ka midana laga waayo ma shaqayn karo ma camalfalayo camalalficli midaan shaqayn ayuu noqonaya warkaas ma la fahme wax camala markaasi ma hayo wuxuu ku camal fali karaa markay al ka maqan tahay waa in labadan shardi laga helo shardiga koowaadoo ah inuu xaal u sugnaado ama mustaqbal kow shardiga labaadoo ah inuu ictimaad haysto afartii mid ka mida uu ictimaado nafyi istifhaam inuu khabar noqdo asigii oo mukhbar canhu oo yacni uu jiro oo mubtado khabar u noqdo iyo inuu mawsuuf ka horeeyo asiga asaa sifadii noqonaya laakiin mawsuuf ayuu ictimaadaya afartaas mid ka mida waa in la helo haddii afartaa mid ka mida la waayo laa yacmalu camala alficli ictimaad haddii la waayona shaqayn maayo haddii shardiga hore la waayona shaqayn maayo waa goorma markaas markaan al ku jirin waay al hadday ku jirto horaan usoo marnay xukunkeeda oo kaasi waxaa la yidhi wuxuu shaqaynayaa mutlaqan shiikhu marka raximah allahu tacaala labadaas ayuu noogu qeybiyey isimkii faacil isim faacil mid al ku jirta iyo mid al ka maqan labadaasi ma ka baxayo imaa in al oo wato iyo inay al ka maqan tahay hadduu al wato hortiisaad ka wareegaysaa mutlaqan waa camal falaya wax shardiya iyo wax qayda iyo waxaad ku xihaysa midna lama arko wuxuu ka hadlay maadi ha noqdo mustaqbal ha ahaado xaalad la jooga ha ahaado waadwaa sii daynaysaa mar walbana waa shaqaynaya hadduusan al wadan taa macnaheedu marka waxaad fahmaysaa markuu al watuu ku xoog badan yahay shaqada al markuu watuu camalka ku awood badan yahay markii al laga saaro xoogaa dacfiya galay dacfi hadduu galo xagga shaqadii dacfi ka galo waa in wax lagu kaba la helo soo maa idan shuruudaa loo dhigay shuruuddaasi haddii laga helo waxa la yidhi waa shaqaynaya haddii laga waayo ma shaqaynayo markii dhan kale aan ka fiirinna marka isimka faacil shiiku hadda labau noogu qeybiyey markii dhan kale laga fiiriy saddexaan u qaybi karnaa laba shaqaynaysa iyo midaan shaqaynaynin laba camal falaysa iyo midaan camal falaynin labada camal falaysa waa midka alay ku jirto iyo midkaan al ku jirina labada shardi laga helay midkaan camal falayna kee waaye waa midka alna aysan ku jirin labadii shardi laga wada waayo ama mid ka mida laga waayo haddii laga wada waayona waa- iyo haddii mid laga waayo waa isku mid shuruuddiibu uusan waayay kaasi waxa weeye laa yacmalu camala alficli ficilka camalkiisa ma shaqaynayo ma qabanayo wuxuu noqonayaa marka mid aan shaqaynin oo waxba aan qabanin ayuu noqonaya intaasi waxaa shiikhu uu kusoo gebagabeeyey oo uga baxay masdarkii iyo isimkii faacil camalkoodii iyo shaqadoodii hore masdar waa usoo marnay isim faacilna waa usoo marnay laakiin halkan waxaa nugu ziyaado ah waxyaabo shuruudahu shiikhu u idaafeeyey iyo siday u shaqaynayaan inuu ka hadlo baabkii baabulmasdar ahaa ee mansuubaadka ka mid ahaa iyo hadda baabkan waa kala duwan yihiin soo maaha kaasi waxaa looga hadlayay inuu mansuubaad ka mid ahaa asiga halkaanna maxaa looga hadlayaa shaqada asiga uu qabanayo ayaa halkan looga hadlayaa isimka masdarka shiikha wuxuu noo sheegay inuu camal falayo laakiin shardi buu ku camal falaa wuxuu ku yidhi ficil an wata ama ficil maa wata waa inuu booskiisa degayo wuxuuna sheegay saddex qaybood inuu u qaybsamo mudaaf munawan maqruunun bial saddexdaa inuu u qaybsamo saddexdaasi markii loo qaybiyo kee ugu xoog badan xagga camalka yaa mudaafka ugu tiro badan maxaa ku soo xiga munawanka ku soo xiga asaana qiyaasinimo badan maxaa saddexeeya waxaa saddexeeya midka ay al ku jirto asigana waa shaad fil camal inuu camal falo shaad buu ku yahay arrinkaa macnaha ma badna waa aaday u yartaa in la helo qiyaaskii buu khilaafsan yahay shaad markii la joogo luqada carabiga haddaad maqasho kelimadani waa shaad macnaha qiyaaskay khilaafsan tahay waa asalkii iyo qiyaaskii u deganaa qawaaciddii carabiga ayay khilaafsan tahay laakiin carab ku dhawaaqaysaa la maqlay waxaa jira wax la yidhahdaa qiyaas iyo samaac waxna waa la qiyaastaa waxna waa samaac samaac macnaheedu waxa waa waa kelimad la maqlay wax laga qiyaasanaya ma leh ayada keliya unbaa lahay- laga hayaa wax qi- wax laga- ayada laga qiyaastay oo laga farciyey ma jiraan laakiin qiyaas markii la leeyahay kelimaddan waxyaaba badanaa laga qiyaastoo lagu dhis samaacaasi laftirkiisa ayuu muxuu ku sii yahay shaadkaani qaliiluu ku yahay qiyaas ma aha waa samaac samaacil dhexdiisa xataa waa ku yaryahay oo carabti laga soo maqlay ama in carab laga maqlay aaday u yareed kelimaddan qur-aankana maba laga helo ayadoo al ay ku jirto een, uu camal falayo ayadoo al ay ku jirto camal falayo qiraa'o qiraa'aadka sabcada ka mida ma jirto fil qur'aan sida culummadu ay sheegeen oo masdar al ku jira la camal siinayo taa waxay daliil u tahay in dacfi daciif uu yahay in la camal siiyo saddexdaasaa uga baxnay masdarkii isimkii faacil shiikha laba noogu qeybiyey mid al ku jirtay mid al ka maranta hadday al ku jirto wuxuu ku yidhaahday camila muطlaqan hadday ali ka maran tahay wuxuu ku yidhi waa camal falayaa bishardayni buu ku camal falayaa kownuhu lilxaali aw alistiqbaal shardiga labaad waxa waaye ictimaaduhu calaa waaxidin min arbaca inuu ictimaado waaxid afar ka mid a nafyi inuu ictimaado ama istifhaam owdu macnaha waa midba mar waaye nafyi ama istifhaam ama mukhbarin canhu ama mawsuuf afartaa mid ka mid inuu ictimaado labada shardi haddii la helo waa camal falaya haddii la waayana ma camal falayo baaraka allahu fiikum wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin